madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo maalmahan ku sugan magaalada muqdisho ayaa xarunta aqalka sare waxa uu kula kulmay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi madaxweyne siciid deni ayaa xarunta aqalka sare u tegey la kulanka gudyada joogtada ah si uu ugala hadlo arrimaha doorashooyinka marxalada kala guurka ee uu dalku marayo iyo isxog waraysi guud oo ku saabsan waxyaabihii golaha u qabsoomay muddadii ay xilka hayeen madaxweynaha puntland iyo guddoomiyaha aqalka sare ayaa ka wada hadlay xaalada siyaasadeed ee dalka iyo arrimo la xidhiidha dhinaca doorashooyinka oo weli khilaaf uu ka taagan yahay madaxweynaha puntland oo hadal ka jeediyey kulankaasi uu la qaatay xubnaha guddiga aqalka sare ayaa sheegay in marka xaaladda siyaasadeed ay soo gaarto heerkan oo kale ay dhici karaan xadgudubyo dhanka sharciga ah isagoona ballan qaaday inay garab taagan yihiin golaha aqalka sare aqalkan wuxuu ka mid yahay aqalada nidaamka federaaliga ah ee soomaaliya qaadatay ay isku raaceen waana aqalka la rabo inuu isku hayo dalka dowladihiisa xubnaha ka ah iyo dowladda dhexena u fadhiya runtii inaan maanta soo booqdo ani sharaf weyn bay ii tahay waxayna markhaanti ka tahay muhiimadda ay u leedahay puntland aqalkan waxaana ballan qaadaynaa inaan aqalkan inaan garab u noqonno wax walba oo uu sharci u leeyahayna aan gacan ku siino waan dareemi karaa marka xaaladda siyaasadeed ay cakiran tahay in xadgudubyo sharci ay dhacaan laakiin waxaan waxaan marna suuragal ahayn sharci lagu heshiiyey oo siyaasiyiin looga heshiiyey in dib looga noqdo kaasi waa adag tahay kaasi wuxuu dhaawacayaa wixii lasoo qabtay ummadda waxay ku wada joogtaa waa heshiis bulsho oo aasaas uu yahay dastuurka hadda inta noo taalla waxaan annagu mar walba taageeraynaa wixii hadda aan ku heshiinana in la dhowro waxa qabyada ka ah ee aan lagu heshiinana laga doodo maalinta laga heshiiyana uu noqdo sharci cid walba ka sarreeyo in la ixtiraamo u baahan deni ayaa xusay in maadaama puntland ay ka horeysay maamul goboleedyada kale ee dalka uu xil gaara ka saaran yahay inay ku doodo ilaalinta sharciga iyo dastuurka sida uu yidhi dabcan puntland way mudan tahay hadda maadaama xaalad deganaanshana ay ku jirto maamul labayo labaatan sidan jirsadana ay ahaato inay xil gaara iska saarto in ay iyadu marka dambe markan ay wakti badan geliso ilaalinta sharciga iyo dastuurka wax uu yahay waa shaqo dheeri ah oo ay gaar aysan u lahayn laakiin ay mudan tahay marxaladdan inay qaado maadaama isteedyada kaleeto ayna ka dambeeyeen culaysyo badan oo oo ay haystaan oo dhinacii maamulka dhisidiisa ah amniga ka shaqaynteeda ah marka haddii marar badan la arko puntland oo intaas qodobo dastuuriya haysata ama ku andacoonaysa maaha dastuurka iyo sharciga inay dadka ka xigto laakiin firaaqo iyo wakti baan u haynaa iyo aan ugu fikirno ugana hadalno marka taas waxay noqonaysaa inaan wakiil uga nahay cid kasta oo soomaaliyeed oo sharcigaas heshiis ka gashay oo markaas aan kahasho u haynin laakiin waxaan diyaar u nahay wixii aan tabanno ama aan dareenno in ay xadgudub ay ku tahay sharciga inaan waddo saxana marinno dood dhabana ka dhiibanno madaxweynaha puntland ayaa sheegay in loo baahan yahay in isbeddel dhab ah uu ka dhaco dalka waxaana uu xaqiijiyey inay kulan la qaadan doonaan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo uu kala hadli doono arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin wixii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb saddex ugu dambayntii siciid cabdulaahi deni waxa uu kula dardaarmay siyaasiyiinta xildhibaanada heer federaal iyo heer maamul goboleed in ay si wadajira ugu soo baxaan wax ka qabashada marxaladda uu dalku ku jiro dhuusamareeb tree wixii ka dhacay golahan ku furfuri maayo waan u imid waan ka ballansannahay madaxweynaha xalimahan habeen horaan wada cashaynay haddana waan ballansannahay waxaan rajaynayaa dalkan in waddo saxa loo furo oo dantiisa ka talinaysa dabcan qayb baan ka noqonaynaa waana usoo diyaargaroobna intay qaadanayso ha qaadatay dadka soomaaliyeed ee waxgaradka ay ugu horeeyaan siyaasiyiinta ay ugu horeeyaan baarlamaanka soomaaliyeed ee heer federaal xubnaha ku jira iyo dowladaha xubnaha ka ah madaxdooda iyo baarlamaanadooda waxaan ani aaminsanahay in ay wakti geliyaan marxaladda aan ka jirno si wada jira inaan uga baxno aragtida kala qaybsan waxaa la rabaa inaan god intaan lala gelin qol mugdi ah aan la ohan waa la iskhilaafsan yahay fagaarayaasha intii lalas yimaado la garnaqsado wixii halkaa lagu heshiiyana halkaa looga gudbo baarlamaankan halka waa doodaan xerar baa isku khilaaftaan cod baa loo qaadaa cid ka daba hadasha male an waxaan qabaa arrimaha masiiriga ee siyaasiga ah gogol intaan ka ballaaran ha loo dhigo qof walbana doodiisa ha dhiibto dhankiisa guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo halkaasi ka hadlay ayaa soo hadal qaaday shirkii dhuusamareeb saddex gaar ahaan ka baaqashadii ka qaybgalka shirkaasi madaxda labada maamul ee puntland iyo jubbaland isagoona xusay inuu shirkaasi ka hor la kulmay madaxweynaha galmudug oo gogasha dhigay kuna qanciyey inuu shirka sii wado laakiin iminka loo baahan yahay sida uu yidhi in shir wadajir ah la qabto waxaad mooday anigu hadda dhuusamareeb baan tegey waxoogaa qoladaasina inay sheeganayaan oy leeyihiin ade waxa weeye waana lagaga baxay shirka dambana laakiin madaxweynaha dowla goboleedkaas iyo anigu si fiican baan arrintaa uga wada hadalnay wuuna iga garowsaday waxaan idhi haddii ay dhacday axmed iyo iyo deni inay iman waayeen iyagoo dee wax sheeganaya kolley sabab ay uga maqnaadeen way jiraysaa laakiin adigu ha noqon ha odhan hadday kol iman waayeen anna yacni shir ma tegayo ha odhan sababta waxa weeye soddon sano waxaynu ku jirnaa uun sidaas aakhirkiina uu iga oggolaaday waayahay buu yidhi waxaan haddana anigu aan leeyahay shir wadajira ayaynu u baahan nahay oo guud ahaan siyaasiyiinta soomaalidu inay garowsho la yimaadaan dalkeenna waxaan anigu hadda filayaa weli jaabtar saban wuu taagan yahay aqalka sare oo wakiil ka ah dowlad goboleedyada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey khilaaf adag waxa uu kala dhexeeyey golaha shacabka iyo madaxtooyada taa oo keentay in guddoomiyaha aqalka sare uu dhowr jeer eedeyn u jeediyo madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha puntland tan iyo markii uu yimid magaalada caasimada ee muqdisho waxa uu wadaa kulamo kala duwan isagoona maalin ka hor la kulmay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif sheekh axmed hogaamiyaha xisbiga wadajir iyo xubno kale cabdilxafiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho